warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
waxaan u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka carabta oo kaalmo insaannimo iyo tubug amni labadaba u fidhisay maamulkan jubbaland mucaawaradooda la soo dejiray ahayd mid ay kaga qayb qaadanayaan sugitaanka amniga iyo sidii daa'ifadan munxarifiinta looga xorayn lahaa deegaanka oo ay shabaabka la dagaalankooda aana rajaynayo haddii la dhiso ciidanka soomaaliyeed oo waxay u baahan yihiin la siiyo inay yaraan doonto baahida badan ee loo qabo ciidamo amisom ama meelo kale laga keenay oo dad badan oo aan soomaaliyahan dhiiggooda ku daadiyaan aanisleeya khasaaruhuna wuu ka yaraan doonaa ee soomaaliduna iyadaa dagaalka haddii ilahaydhaa wajihi doonta aad baan mar labaad ugu mahadcelinaya dowladda imaaraadka carabta iyo madaxdoodaba waxaana rajaynayaa inay noqon doonto mucaawanadii ugu horraysay aynay noqonaynin si u dambaysay oy gaarsiin doonaan aanan rajaynaya weliba arrinta amniga inay wax badan nagala qaban doonaan